mahadsanid cabdi samed markaana kusoo dhawaada dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka soddoniyo afar maalin kadib markii uu kayaanka gumaystaha ah jibiyey xabad joojintii ka hana qaaday jiida khaza waxaa aad u sarakacay tirada dadka shuhadada ah ee ku geeriyoonaya duqeymaha diyaaradaha yahuudda duqeymo ayaa maanta diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka geysteen goobo kala duwan oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah islamarkaana ku yaala magaalooyin dhaca jiidda ayaa waxaa ku shahiiday shan iyo labaatan qof kuwaasi oo isugu jira carruur haween iyo rag carruurta ayaana ah tirada ugu badan ee ku baxay duqeymahan uu maanta martigeliyey qidaaca duqeymahan oo xooggooda ka dhacay bariga magaalada rafax ee ku taala koonfurta qidaaca khaza ayaa sare u sii qaaday tirada kumanaanka shuhadada ee reer khaza ee ku geeriyooday duulaanka cadowtooye ee uu maamulka yahuudda ku soo qaaday marinka khaza wadarta guud ee dadka shuhadada ah ee reer khaza ayaa madaxa kala baxday in ka badan konton iyo laba kun oo qof iyadoona uu dhaawacu sii cagacageynayo boqol toban iyo toddoba kun oo qof tan iyo markii uu duulaanka cadowtooyo ka bilowday jiidda waana sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee xeyndaabka khaza maamulaha guud ee isbitaalada khaza doctor maxamed zaquud ayaa isagoo ka hadlaya korarka ku yimid dadka shuhadada ah ee reer khaza ayaa sheegay in kayaanka sahyuuniga uu bilaabay adeegsiga wasaa'il cusub oo uu ku baabi'inayo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin sida siyaasadda gaajiysiinta iyo diyaaradaha darooneska ee qarxa oo beegsanaya guryaha dadka shacabka ah ee reer khaza dhanka dalka lubnaan dad shacab ah ayaa ku geeriyooday laba weerar oo xagga cirka ah oo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen laba degmo oo dhaca koonfurta dalka lubnaan wasaaradda caafimaadka ee dalka lubnaan ayaa war ka soo baxay gelinkii dambe ee maanta ayaa looga hadlay khasaaraha ka dhashay duqeymaha culus oo ay diyaaradaha yahuudda ka fuliyeen magaalooyinka xawlaa iyo kowthariya oo labadooduba dhaca koonfurta dalkaas laba qof oo shacab ah ayaa sida ay wasaaradda baahisay ku geeriyooday duqeymahan culus ee diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen laba magaalo ee dhaca koonfurta lubnaan kooxaha muqaawamada ayaa kamin culus la beegsaday ciidamada yuhuudda oo ku socdaalayay xaafadda al-tufaax oo ku taala magaalada khaza war ka soo baxay taliska kooxaha muqaawamada ah ee reer falastiin ayaa lagu sheegay kamiin qorshaysan oo ciidamadooda ay la egteen xoogag yuhuud ah oo ku socdaalayay beriga xaafadda al-tufaax ee dhacda bartamaha magaalada khaza kamiinkan ayaa lala beegsaday gaari gaashaaman ee loogu yeero merkaafa kamiinkan oo loo adeegsaday qoriga alyaasiin ayaa waxaa ka dhashay in si kama dambeys ah u gubto gaarigii lala egtay askartii yuhuudda ahaa ee gaariga saarnaana ay noqdeen kuwa dhinta iyo kuwa kale dhaawacyo adag soo gaaraan ugu dambayntiina banaanbaxyo xooggan ayaa ka soconaya qaar ka mid ah magaalooyinka dalka maraykanka kuwaasi oo ka dhan ah madaxweynaha maraykanka ee kalkiisii labaad ku sugan aqalka loogu arrimiyo dalkan magaalooyinka caasimada u ah dalka maraykanka ee washington iyo magaalooyin kale oo dhaca dalka maraykanka ayaa waxaa martigelinayaan mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha maraykanka donald trump oo muddo kooban ah madaxweynaha maraykanka dadkani oo kumanaan ah ayaa isku soo urursaday afaafka dhismaha ay fadhiyaan golaha kongareska ee dalka maraykanka iyagoo ku celcelinayay waxaan u baahannahay madaxweyne cusub iyo trump ha isaga taga xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka warbaahinta ayaa isweydiinaysa waxa banaanbaxyadan xilligan ku soo beegay balse khubarada qaar ayaa sheegaya in dadkan ay yihiin dadka danyarta ah ee ku dhaqan dalka maraykanka kuwaasi oo aynu marnabo u roonaanin madaxweynaha trump sababo ku aadan go'aanadiisa khalafsan ee ku aadan dhanka ganacsiga iyo canshuuraha kuwaasi oo u adeega dadka maalqabeennada ah ee dalka maraykanka oo ah dadka mar kale soo doortay trump